You're with SBS Radio.
waxaana weli saldhigin xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug tan iyo markii maamulkaasi la dhisay gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysay oo uu cirkas ku shareeray jahwareerka dhanka siyaasadda ee ka taagan maamulkaasi xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo u aragta mid lagama maarmaan u ah dhammaan maamulada heer federaal ay la jaanqaadaan siyaasadeedii ayaa halkaasi ka wada dadaallo ay ku doonayso in shir dib u heshiisiin oo lagu yagleelo doorasho cusub ay ka dhacdo galmudug wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugan galmudug ayaa socdaalo ku tegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo uu maamulkaasi ka kooban yahay waxaana uu halkaasi kulamo kula qaatay shacabka iyo beelaha deegaanadaasi oo uu sheegay inuu kusoo guulaystay kulamadii uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa markii uu ku laabtay magaalada dhuusamareeb oo socdaalkiisa deegaanada galmudug uu ka bilowday waxa uu sheegay in gogasha dib u heshiisiinta galmudug ay ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb waxaan rabaa halkan inaan farriin uga diro shacabka reer dhuusamareebeed kuwa reer cadaado kuwa reer caabudwaaq kuwa reer huurshe kuwa reer xelaale iyo kuwa aan u socdo oo aanan weli tegin oo aanu tegi doono kulligood waxaan rabaa inaan u sheego waa ku mahadsantihiin sidaaad ii soo dhowayseen dadaalkii aad ka shaqayseen midnimadii ee uu dhalay waa idinka faa'iidadeedii caawa halkan uga jeedo waxaan rabaa sidoo kale inaan u sheego waa muhiim inta dhimani la dhammaystiro in laysu dulqaato in gacmaha laysku soo dhoweeyo galmudug midaysan tayaysan toosan waa sida keliya shacabka iyo dhallinyarada reer galmudug ay ku heli karaan adeegyada ay nooga baahan yihiin caawa waxaan ku faraxsanahay kana mahad celinayaa ugana hambalyaynayaa reer galmudug in codsigaygii uu aqbalay sheekh shaakir isagoo ku hadlaaya magaciinna sidaas daraaddeedna aan caddaynayo in gobashii dib u heshiisiinta ay taallo magaalada dhuusamareeb laakiin waxaa durba arrinkan qayladhaan ka keenay qaar ka mid a beelaha dega deegaanada galmudug oo uu ra-iisul wasaaruhu tegey waxaanay ku doodeen in wax ka duwan balantii ay la galeen ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay mas-uul u hadlay dadka deegaanka xeraale oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inay aad ula yaabeen go-aanka uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ah in shirka dibushisiinta iyo doorashada galmudug ay ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb waxaana uu intaa raaciyey in balantii ay la galeen ra-iisul wasaaruhu aanay arrintaasi ku jirin magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka u ah baarlamaanka dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo dowlihii wasaaradda dekedaha ayaa ka mid a siyaasiyiinta ka digaya in aan lasii kala fogeynin beelaha iyagu dega deegaanadaasi galmudug banaanbaxyada iyo waxaa jiraba hadda dowladii baanu ku ogeynoo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiro kale iyo waxaas oo dhan baa kormeer galmudug ugu tegay oo inay waxhagaajiyaan baan ka filaynay haddana waxaa muuqanaysa basaan aan horeyna uga dignay ummadii inay lasii kala fogeynahayo wadadii laga leexday wanaagga ahayd iyo arrimihii iyadoo aysa waxba laga qaban oo in maaragtay ra-iisul wasaarihii iyo in arrintii ay gashay hakad aan is leeyahay haddaan la daba qaban dhib buu ku yahay deegaamada galmudug iyo dadka dega iyada oo qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo beelaha ka soo jeeda deegaanada galmudug ay dhaliilsan yihiin habka uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo u wajahayo arrinta galmudug ayuu dhanka kale ra-iisul wasaaraha waxa uu muujiyey kalsooni weyn ee ku aadan inuu ugu dambayntii socdaalkiisuu guul kusoo dhammaan doono usbuuc ka hor markii aan ka soo baxaayay magaalada muqdisho waxaa lii siiyey talooyin badan inta badanna waxay ahayd ha isku tegin galmudug waad ku soo fashilmaysaa ha isku tegin ma midoobaayaan ha isku tegin heshiis ka dhici maayo ha isku tegin magacaa kaaga xumaanaya waxaan rabaa inaan idiin sheego markay sidaas ilahaayeen idinkaanay idin garanayn reer galmudug waxa ay ka samaysan yihiin ay garanayn sababta ay iigula talinayeen ha isku tegin waxay ahayd reer galmudug baanay aqoonin geesiyaashii ay yihiin aanay garanayn waxay ka samaysan yihiin ayaanay fahmin waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad tidhaahdeen been baad kula taliseen ra-iisul wasaaraha taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ayaa ku sugan galmudug iyagoo shalay xerada qaybta koobiy labaatanaad ee xoogga dalka